haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan bishii julaay ee iminka dhammaatay waxaa ku ekaa shan sano oo kursiga loo doortay madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo mucaaradku waxay weli xukuumadda ka sugayaan inay hirgeliso heshiiskii xisbiyada halka uu miiska saaran yahay muddo kordhin ay golaha guurtida somalilan u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada waxaa dhinaca kale jira aragtiyo kala duwan oo laga muujiyey waxqabadka iyo dhaliilaha xukuumadda madaxweyne silaanyo ee shan sano jirsatay haddaba xubinteenna wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ah wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan oo ka jawaabaya su'aalo kala duwan oo la xidhiidha dhaliilaha xukuumadda uu ka tirsan yahay loo soo jeediyo heshiiskii xisbiyadu halka uu ku dambeeyey sababaha keenay dibudhaca doorashada iyo eedaha loo soo jeediyo xukuumadda ee la xidhiidha musuqmaasuqa iyo qodobo kale inta barnaamijku socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya ugu horreyn wasiir kusoo dhowo la-anta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsantay waan dhaway wala shan sano ayaa xukuumaddii madaxweyne siilaanyo u buuxsantay qorshaa markii aad gelayseen doorashadana aad ku gasheen bal haddaad ii soo koobtid oo hal daqi ama laba daqi igu soo koobtid waxyaabihii buugga idinku qoraa ee aad dadka la hor timaadeen maxaa idin qabsoomay maxaanse idin qabsoomin walaalow waxaan aad iyo aad baan idiin salaamaya adig iyo dhegeystayaasha qiimaha badan ee dhegeysanaya waxaan aaminsanahay in wixii roj ku qoraa barnaamijkii xisbiga madaxweynuhu hogaaminayey xilligaa wixii badankeedii la qabtay hadday tahay isla maalintii u horreysay madaxweyne uu laabay sharcigii degdega ahaa oo xagga cadaaladda wax laga qabanayay oo uu laabay sharcigii degdega lagu xukumi jiray aan maxkamadaha dadku gei jirin hadday tahay xagga dhaqaalaha sidii markiiba kor loogu qaaday loo yani dhaqaalaha halku taagnaa oo dhowr iyo afartan milyan oo ahaa budgetka qaranku markaa iminkana laba boqol oo milyan wax ku dhow yahay marka la isu geeyo waxa weeye macadaladaha hoose iyo kuwa kalena laga yaabo in laba boqol iyo konton milyan ku dhawaadaba waxa weeye dhaqaali oo si laxaadla kor loogu qaaday shaqaalaha iyo ciidamada oo la kordhiyey oo mushaarka loo kordhiyay waa dareensa dawlad yar awoodeeda laakiinse si badeeda loo badeeday maadaama markii hore ay ku jirtay qorshaha iyo barnaamijka ay ku jirtay madaxweynaha boqol kiiba boqol loo kordhiyey haddana mararkii dambe kor loo qaaday sidoo kale ciidamada oo ah halbawle qaranka oo ah oo iyagana la loo sameeyey darajadii iyo garaadadii lagu taxay oo isla maal dafcad keliya lagu taxay toban kun oo askari wax ka badan oo generaal ilaa iyo alifle ah waxaad og tahay lacagtii burxeed diindaarka ahayd oo la bedelay tii cerigaabo oo labadaba laga bedelay waxaad dareemi karaysaa runtii si laxaadle inuu xagga dhaqaaluhuna sidaas oo kale kor ugu kacay xagga geliyada wax aada laxaadle baanu ka qabanay waxaan isleenahay runtii hadday tahay ciidamada kala duwan iyo hadday tahay qualitygooda iyo moralkooda iyo iyo waxa weeye isaanadoodaba kor baanu uqaadnay xagga nabadgelya aad iyo aad baanu uga uga uga fiicanay baan isleeyahay ilahay baa nabadgelya bixiya laakiinse inta awoodayada ahayd barashada waa dadka free laga dhigay dugsiyadii hoose oo dhan laga dhigay biyahoo kale inkastoo aanaan dalkao dhan wada gaadhsiin haddana meelo badan baanu si laxaadle baanu waxu ka qabanay bi nolol baahida asaasigaada kamid tahay waxa laakiinse xusid mudan oo aan jeclayn xuso caasimadda hargeysa oo dalka meesha dadka ugu badan yani population ahaan magaalada uu ku nool yahay one million lagu qiyaaso inay ku nool yihiin oo biy biyaheeda runtii biyo la-aan ahayd ama biyuhu aanay ku filayn oo marka magaalada leegan biyuhu ku filayn waxaa projectiga gacanta lagu haya waxaana lafura la furaya insha allahu tacaala sida noo qorshay twosixteen biyo aan rajaynayo inuu hargeysa ama badankeeda ama ku filaado marka waxaan kusoo gabagabeynaya wadooyinka oo kale oo ah mashaariic aanay haweysan dawladaha yaryari ayaanu iska daa wadooyinka koob kooban ee wadada borame iyo wadada wajaale iyo wadooyinka kooban ee aan aadka u dheerayn aanu dhamaynay laakiinse ama kuwa magaalada gudaheeda laakiinse waxaad og tahay projectiga aadka weyn wadada cerigaabo saddex boqol kilomitira oo aanu bareernay meel fiicanna marayno ilaa boqol iyo konton kilomitr waxaanu laamigii saaraya waxa ay taallo shidcadda ah waxaa jiray markii kulmiye uu gelayay doorashada inaad ballanqaadyo kala duwan samayseen oo qodobada badankood ay ku jireen shan sano kadib maxaad is leedahay yaan waxyaabihii aad naawilayseen inaad qabataan ama qorshaha idinku jira inaad qabataan aydinaan qabanin oo aan idin qabsoomin
dabcan waa laga yaabaa marka baahida dadkeena loo eego wax badan baanu qabanay sidaan sheegin lakiinse baahida dadkeena marka loo eego iyo ballanqaadka iyagii ballanqaadkayga waxaan isleeyahay boqol kiiba sideetan ama boqol kiiba sagaashan waanu fulinay waxaa adu yar oo ay nolosha caadi ku tahay in- in boqolkiiba toban ab iyo dhown yeesh- yeeshaan oo meelaha qaarkood aanaan wax ka qabano laga yaabo masalan cadaaladda oo kale inkastoo aanu samaynin reform oo madaxweyne reform sameeyey oo uu ku bilaabay isagoo bahdii cadaaladana la kaashanaya haddana eh, runtii tabashada iyo dareenku wax laga yaaba inaanu boqolkiiba boqol dhamaystirayn markii labaad baa madaxweyne hadda reform dabadil uu bilaabay oo socdo oo hadda uu hogaaminayo en, eh, guddiga cadaaladda oo ay hogaaminayso madaxweynuhuna uu yahay de liaderkii qaranka oo eh, waxa weeye uu eh, qorshihii iyo qaabkii looga shaqayn lahaa la wado waxaan rajaynaya insha allah in lagu guuleysto marka may dhamaystirmin eh, qorshihii cadaaladda eh, aan ku talagalsanin lakiinse wax weyn baa laga qabtay waanana hambalinaya runtii cid kastoo wax ka qabatay
laakiin saxaabta wasiir cadaaladaas oo kale marka la eego dadkii waxaad moodaa qaarkood inay dood taa ka duwan ay qabaan oo ay leeyihiin waaqicii nolosha waxaan wasiirku sheegay kuma aragno ama laga cabanayo meelo badan oo garsoorka ka mida madaxweynaha laftigiisa oo haddaynu sanado ka hor dib u xasuusanno isaga qudhiis wuxuu sheegay in cadaaladda ay dhibaato aada u weyn ka jirto oo uu ereyo culus oo aan laga filin markaa xilligaa ku dhawaaqay xilligaa shirka cadaaladda la qabanayay xilligan guddoomiye maxkamadda sare waa la bedelay maalinood garsoorayaal baa lagu ladhay haddana cadaaladda intaas way ka salballaadhan tahay oo maxkamadii hoose xeer ilaalintii meelo kala duwan baa jira dadkaa maxaad ku qancin lahayd Eh, wa waad runtii waad ku saxantay waa laba shay baan ku qancinaya mid waxa weeye waa waxaanu qabanay midna waa laga yaabo conceptiga ama ra'yigo la yaabo laga yaabo in lagu kala duwanaado qofku inuu fikrad qaba ka qaba baa laga yaabaa marka eh, marka eego waxaanu qabanay eh, sida aan adigu sheegtay madaxweyne wuxuu cabiray oo aanu ka gaba oo anba iminka markaad iweydiisay maxaad u filaysaa inaydaan weli halkaa doonayseen gaadhay oo aniga kusoo saaray cadaaladda oo maan la gaban madaxweynuhuna si publica buu u sheegay oo yidhi maan filayn cadaaladdu inay halkan marayso Eh, markuu caynkaa yidhina oran waxbuu ku qabtay reform buu sameeyey reformku maaha guddoomiyaha sare iyo guddoomiya maxkamadda sare iyo garsoorayaasho keliya maaha laakiinse madaxweyne hadday tahay eh, wuxuu wax ka qabtay guddiga cadaaladdu eh, intii suurtagal u ahayd guddiga cadaaladdu inuu bedelo ayuu bedelay Eh, wuxuu sameeyey eh, maxkamadda sare iyo garsoorayaasheediibuu ayuu bedelay wuxuu sameeyey eh, waxa weeye guddoomiyihii hay-adda shaqaale oo cadaadso- cadaaladda soo gala iyo d g e iyo eh, eh, ninka la yidhaahdo eh, xeeralyaha guud ayuu ayuu isbedel ku sameeyey marka wuxuu keenay eh, intuu bedeli karin lixdaasa isaga xaggiisa ka imanayay afar baarlamaanka ka imanayeen Eh, marka waa hogaankii cadaaladda waxaan aaminsanayn in hogaankii cadaaladda isbedel ku sameeyey sidoo kale wasaaraddii cadaaladda oo ah executivekii la shaqaynayey ayuu iyadana isbedel ku sameeyey wax ka bedelo sidoo kale eh, halkay kasoo bilaabato asaaska cadaaladda oo ah eh, waxa weeye c i d da iyo xafiisyada baadhista oo uu kasoo bilaabmo gaaldacwadeedku ama qofka la qabanayo siduu cadaaladdu laha uu kasoo bilaabmo ayaa iyadana aad aragtay dhismaa loo dhisay qalabkii baa la keenay oo waa la qalabeeyey anigoo aada ugu mahad celinaya dowladda britain oo nagala shaqaysay laakiinse qorshaheedii iyo hanaankeedii baanu dhignay waxa waxaa jirta in soomaalidu tiraahdo eh, gari laba nin kama wada qosliso labada qofee loo gar qaado ka- la garta laga helaa ilaa waa laga helay had iyo jeeraale yani wuu wuu ka cawdaa Si- marka had iyo jeeraale waxa laga yaaba qof waliba inuu cadaalad wax ku sheegay cadaalad baanan helin cadaaladda marka halka aan leeyahay waa aragtida cadaaladda maaha qofku wuxuu doonayo loo xukumo ama aragtidu dadku waxay jecel yihiin waa in la helo systemkii cadaaladda waxa qaadiga ka soo baxa ma ma sidii eh, saxa ahayd ba mise waxbaa ka qaldan waa wixii ay la noqoto waa hal- soomaalidu haddana hal halkudhig kale ay uleedahay ilaa waa aqoonna hanagu cadaabi eexna hanooga tegi dadku doodoodii iyo iyo waxay dhiibteen baa qaadigu u kala xukumaa waan gartay balse cadaaladda waxa loo yaqaanaa waa in la helo yani wixii ay u baahnayd iyo procedurkii cadaaladda qaar ka mid a dhegeystayaasha gaar ahaan dhegeyste haatan khadka telefoonka ka soo biiray magaalada hargeysa magacagaada ku bilaabaya asalaamu calaykum walaal waad mahadsan tahay ismaaciil magacaygu waa cabdixasiis cali cadaani am, waxaan eh, kasoo hadlaya magaalada hargeysa Eh, wasiirku aada buu mahadsan yahay Eh, waxaan weydiin lahaa wasiirka eh, laba su-aalo Eh, su-aasha koowaad waxa weeyaan wasiir eh, marka eh, doorashadii maxaa ay- ay ka damacdeen ama idikameeriyaal mase dareensan tahay in waxqabadka ugu weyne dowlad qabato ay tahay waan gartay inay ummadeeda siiso Waan gartay.
fursada ay dadka ugu codayso waan gartay wasiirkaan siinaya hadalka waayo eh, doorashada waxaan filayaa saaxiibkay wuxuu ka hadlay waad mahadsan yahay wuxuu ka hadlay eh, arrinta doorashada inkastmirka hore iyo laba shila ka hadlaya arrinta doorashada eh, waxa weeye annagu waxaanu dowlad ahaan qabanay wax le wixii doorashada looga baahnaa balse dibudhaca doorashada mas-uulkama mihin doorashada daba eh, dibudhaca dib ay u dhacday waxay ugu dhacday inaanay diyaarsanayn oo aanay diyaarsanayn xeerarkii iyo shuruucdii sidoo kalena ina in waktigii soo guda galay iyadaan la samaynin diiwaangelinta oo muhiim yahay taasi wahay marka sidaa darteed waxay ka soo baxday ciddii gacanta ku haysay oo commissionka doorashooyinka qaranka oo kan iyo kii ka horeeyay bay yidhahdeen waktigu kuma fila waktigiina ay caddeeyeen inaanay ku filayn haddaanay ku filayna waxay ka baxdaa awoodda cid walba way ka baxdaa waxay u baxdaa gacanta u gashaa waxa weeye awoodda guurtiga extension kale inay mandatekii halkii geeyaan loogu talagalay ee loo qorsheeyo in waxa weeye doorasho ku qabsoomayso waxay soo gudbiyeen commissionka proposal iyaguna assessment bay ku sameeyeen aragtidooday ku baysgareeyeen waxaanay kordhiyeen extension ay kordhiyeen marka anagu doorasho waktiga loo qorsheeyey diyaar baanu nahay sidoo kale waxaa ku caddayn karaysaa oo aan saaxiibkay xasuusinaya doorasho inaanu diyaar u nahay waxaa ugu adkay doorasho dalka laga qabto taanu anagu qabanay dawlad ahaan oo ahayd inaan in madaxweynuhu uu xisbigiisii badka dhigo yidhaahdo yaa ila tartamaya anu xisbiyada furo oo cid walba jaanis u ogolaano oo waxa weeye siino jaanis ku siino inay u tartanto oo tijaabiso hankeeda iyo himiladeeda taasaa ku caddaynaysa marka madaxweynuhu inuu ku talagalay in doorasho qofkii doono cid kasoo baxaysa aanu garanayn xisbiyadii la furay kadibna badka la dhigay nin walba liga kaarkaaga la soo bax ninkii calafkiisu siiyeyda uu siiyey iminkana ta dambena sidaasaanu diyaar u nahay sidii alla u qorana waa iman doontaa waxaan leeyahay cid waliba ha sugto waktigeeda waktiga loo qorsheyeyna ee hadda sharcigayna waa waktigii guurtiga laakiinse waxaa jirta wakti ay ku heshiiyeen ku heshiiyeen actriskii ama ama waxa weeye xisbiyadii ku heshiiyeen siyaasaddu waanu sugayno ixtiraamayno ka shaqaynayno inay suurtagal noqoto xilligaas inu suurtaanu ka shaqaynayno laakiinse wixii sharci baan ku talageli haddaan hadalkaaga yaro tixraaco waxaad tidhi dib u dhaca doorashada mas-uuliyaddeeda meelo kale ad u yarriixriixday laakiin miyaena idinku dalka u talinin guud ahaanba oo miyaan madaxweynu ahayn marka waxaan oo dhan laysku soo xooriyo cidda mas-uulka ka ah inay qabato doorashada oo dadkan kale ka hoos shaqeeyaan macnaha shaqada hala kala lahaado laakiin miyaan miyaan miyaanay xaggiina eedda usoo wada riixmayn marka laisku soo wadageeyo waalow mas-uuliyadda runtii de cid baa u idman oo anigu commisshinku kii horena wuxuu tilmaamay wakti u yahay kii dambe ee la doortayna anagu wakti naguma habsaamin waanu dedejinay oo waanu qabanay shuruuc waxay ku shaqo lahayd waa gudbinay dhaqaalo wixii loo baahana waa gudbinay marka anagu waanu diyaarinay laakiinse way dhacdaa waktigu inuu inuu suurtoobi waayo oo qabsoomi waayo marka waxaan leeyahay war waktiga haddii soo gudagalay anaga foolkayaga mahayn inags waxaan u diyaarinay u diyaar garownay doorasho waxaana ku cadaynaysa oo kale aan kutusayaa anagu doorashadii udambeysay waxaanu meel walba kaga soo baxnay anagoo sidaa madaxweyne khamaasa ugu talagalay meel walba numberorman kaga soo baxnay haddana waxaanu aaminsan nahay oo boolka iyo foodka la qaadana mar walba muujiya inaanu ku horeyno waxa weeye bulshada kalsoonideeda inaanu ku horeyno marka maadaamaanu ka haysan had iyo jeer annagaaba jeclayn inay soo degdegto oo la qabto doorasho bikaas waxaabanu haysanaa kalsoonidii bulshada marka mar raba ka warwareegayna lakiinse waanu ixtiraamaynaa waktiga iyo iyo iyo farsamada ciddii gacanta ku haysay iyo waktiga ay ku dhacda baanu ixtiraamayna laakiinse annagu waxaanu jecellay ku socodsiinayna dalka intaana ku weydiin su-aalaan mid kamid a dhegeystayaasha london naga soo biray aan siiyo fursadda magacaaga waad mahadsantahay ismaaciil farshar magacayga waxaa la dhahaa iid muuse waxaan kala soorayaa dalka ingiriiska oon salaamayaa sharsaxa jecli wasiirka laba su-aalood baan jeclahay wasiirka inaan weydiiyo somaliland qof kasta meel meel kastuu joogo arrinta doorashada xaganaysaa xirsi wuxuu sheegay mas-uuliyadda doorashadu inay baarlamaanka qayb ka mid a ay ahayd horta waxaan leeyahay waxa ila yaro muuqata arrintu mas-uuliyad wadareed maaha doorashadu dawladda u xilsaaran inay doorashada qabato ha ka dhigin dawladda mas-uuliyaddeedii inay tahay mas-uuliyad ummaddu la leedahay wadankii waxa arrintu waxay yaro muuqanaysaa meesha waddanku marka inaanu maamul lahayn ama ay fawdo tahay sheekadu waxaan weydiin lahaa wasiirka miyaanay u yaro muuqanin markaad leedahay doorashooyin horaanu soo galay oonu kusoo guulaysanay inaad weli xabsi ugu jirtaan masalan inaad waxaasaan ahaan jira aad leedihiin doorasha in hor taalla dadku ma aqbali karaan macnaha doorashadii xilligeedii wax kale ayaa hor istaagay inay qabsoonto iminka goormaa doorashada qabanaysaan saacad wasiir wa waad mahadsantahay ismaaciil dhegeystu waa mahadsanya waana ku ixtiraamaya ra'yigiis laakiinse waxaan leeyahay waxaas lagaada waa hadhay dalku maamul iyo iyo hogaan baa ka jira oo hogaamiyaha qarankuna waxaa loo doortay silanyo waxaanu ilaa hadda dalka uu ku maamulaya nidaamkii dalka iyo shuruucdii dalka ayuu ku maamulayaa waxaan leeyahay dhegeystaha sidaan markii hore uu sheegay baan ugu celinayaa waan leeyahay si wacan dhagaaga u furo annagu doorashada waxa xilnaga saaran yahay inaanu diyaarino hogaaminteedii iyo qorshaheedii iyo ciddii wadi lahayd commishinkii hogaamin lahaa waa samaynay dhaqaalihii waa meel dhignay shuruucdii waa soo saaray markaanu intaas samayno commissionku assessment buu sameeyaa uu leeyahay waktigaasaan ku qabanaya marka anagu kuma qabsano ee wixii uu la yimaado baanu la eegno commissionku assessment buu sameeye wad wuxuu wuxuu sheegay in waddanka aanay doorasho ka qabsoomi karin muddo sanada ayuu sheegay in doorashada ugu horeysa la qaban karo markuu xilligaas soo saaray ee uu yihi xilligaasaa la qaban karaa waxaan ku nidhi waayo anagu waanu gudbinaynaa sideedii baanu gudbinay waananu ixtiraamnay madaxweyne waa soo dhaweeyey laakiinse assessmentka waxa iyaguna xaq u leh inay eegaan oo ama ku waafaqaan ama wax ka bedelaan guursiga waa sharci iyagaa waxa weeye galay way eegeen assessmentkoodii bay la eegeen iyaguna waxay ku dareen sideed bilood ay leeyihiin waxaan u aragnaa doorashooyinku inay culus yihiin aragtiyooda ay ku bayskareen dadkooda maqlayay ay yidhaahdeen xilligaasaan ugu talagalay extentionkii kii waxaa dhacday anagu waa kii baanu ixtiraamayna oo ku shaqaynayna balse waxaa soosa ka maray wadahadal ay yeesheen xisbiyadu oo ay wax ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen weli lama sharciyeyn haddiise la sharciyeeyo ka sharcigaanu ku socnayna haddii kalena ka mar walba sharcigaan sharcigaaban ayaanu tegayna dhegeyste kale ayaa haatan magaalada buuhoodle naga soo biray bal magacaaga waxa waan waxaan waxaa magac calo doctor otuga buuhoodle ismaaciil farsarow waan gartay wasiirkuu ku maqlayaa haddaad su-aal haysid marka hore wasiirka waan salaamaya mudane xasan cali xaasi wasiirka madaxtooyada somaliland waan salaamaya xasan xaashi cali su-aashan weydiinaya waxay tahay wasiir dhawaan toddobaadka gudihiisa waxaad muuqateen magaalada laascaanood baad muuqateen laamiyo iyo mashaaricaad ka halkaa ka dhex dhigteen laakiin dad badan oo gobolkaa ku nool ama xataa maamulka khaatimo maamulka iyo maamulka khaatimo iyo dadka deegaankaasi waxay aaminsan yihiin inaanay ku qancahaynin laamiyadan iyo mashraaci mashaariicaha ka dhaysan gobolka sool oo somaliland ay kasoo horjeedaan waayo dad badan ba waxay leeyihiin somaliland mar rabno barnaamijkan haka wado oo way kasoo horjeedaan siyaasadiina dadna wayna taageersan yihiin marka sida sidoo kale maxaa somaliland uga qorshaysan inay xukuumadda maamulka khaatimo wadahadal la gasho wadartaa oo professor cali khaliif galay madaxweynaha warka khaatimo sida uu ka sheegay shirkii cadaadow waan gartay waan gartay in waqooyi uu raadinayo midnimadiisa oo uu xarumarkaa ka hadlay uu ka sheegay marka oo waqooyi isaguu raadinayo oo waqooyi la mideynayo labadaas hore baa raagu jiray markana adiga jawaabtay saaran waan gartay wasiirka waad mahadsan tahay waxaan u arkaa runtii inaad weydiisay saascaanood iyo safarkii ugu dambeeyey mashaariicdan ka fulanay iyo aragtida waa dadka adigu adigu cabirtay laakiinse waxaan leeyahay adigu kamaad qaadin dee taysii annagaa joognayb adigu dhow adigu iyo waan ka maqanayba anagu waanu joogno dadka maanan ku arag waxaan ku qanacsanayna waxaanu kala kulanay soo dhaweyn iyo sharaf aanu waayeelkeedii iyo odayaasheedii iyo culimadeedii iyo madaxdeedii kala duwanaa aanu aragnay waanay soo dhaweeyeen waanay nagu hambaliyeeyeen mana aha waxaanu qarinay dee meel madow kula kulanay saxaafadaa soo tebinayso dadkoo dhan uu arkayay marka dee xaqaa'iqa jira wuxaa kaa waxa weeye qolyaha kale aad ka hadashay anagu maamul la yihahda khaatimona ma ictiraafsanin maamulka ma ictiraafsanin annagaa meesha ka talina dowladda somaliland la yihahda ka talisa waxa weeye maamul kale oo aanu anagu aqoonsanahay oo halka ka aqoonsanoo nala taliyo oo talada nagu haystaana ma jiro balse dee mucaaradadu way jiri kartaa hargeysana way joogaan meel walba laascaana way joogaan meel walba way jiraan dad mucaarad ku ah ra'yiga iyo fikirka ku ah waana laga yaaba qaar dawladnimadaba ku in marka waxaa la yihahdaa de democracyga waxa la yihahda majority rules minority right dadka hadla ee ka hadla aaraa ka hadla dee rightskooda ay leeyihin lakinse majorityga somaliland waxa laisku laisku raacsan yahay oo laisku raacay nidaam la yihahdo somaliland waana lagu wada socdaa shan sano kadib adigu waxaad sheegtay waxqabadkii xukuumadda iyo wixii aad qabateen laakiin doodo ka duwanna way jiraan oo dadka qaarkood waxay ka hadleen waxay leeyihin shan sano kadib waxa markii ugu horreysay doodi ay gashay xitaa midnimadii dalka ama intii somaliland ay ka talin jirtay oo tusaale ahaan dadkaasi waxay qabaan in bariga oo kale lagaga dhawaaqay khaatumo state markii ugu horreysay iyada oo aan xukuumaddii idinka horreysay aan arrintaasi aanay jirin haatanna maamulkaasi uu dee dhinacaas oo kale lagaga dhawaaqay galbeedka oo kale waad og tahay jabhadda laga soo sheegayo iyo muranadii ka dhashay dhowaan oo dee arrinteeda aad dareensan tahay aday qudhaadu marka arrimaha la eego miyaanay u muuqan kuwa miisaan leh dadka doodaas qaba maxaad ku qancin lahayd maya waxaan ku qancinaya sidan iminka sharaxayay waxa weeye waa laga yaabaa way jiraan dad dee aragtida kaaga duwaniyo dad qaar baaba dee xamar joogo aragtida kaaga duwan laga yaaba lakiinse waa kaas kaas ahaan wixii somaliland jiritaankeeda lagu heshiiyey waa sideedii hadday tahay somalilandna goboladeeda iyo degmooyinkeeda way ka talisaa oo taleedii iyo ciidankeedii iyo waxa weeye maamulkeedii iyo dawladnimadeediiba way joogaan mana jiro wax hagaldaaca ama ama ama jabniina ama waxa weeye dhibaata oo institutionskii dawliga ahaa jira ee institutionskii dawliga ahaa ku dhacay ma jiraan way way shaqaynayaan dad Waa- aragtiya ku kala duwanna way jiraan oo mushkiladba waa la isqanciyaa waktigana waa waktigii dialoga iyo dadku inay wada hadlaan waxaanu qof walba ugu yeedhaynaa miiska kaale aan wada hadallo soo fadhiiso adigoo somalilan aan wada hadallo waxaa doonaysa in lagaa qanciyo farta noo saar waana lagaa qancinaya qofna la khasbayo qofna qura qaaradii qaaradii lagu lagu jojoobi maayo lagu meelmarin maayo dhegeyste kalaa ku jiro dhegeystihi ugu dambeeyey Een, bal magacaaga magacaygu waxa weeye axmed gubay aadan waan salaamayaa marka hore wasiirka iyo eh, daadiyaha barnaamijkaba su-aasha aan qabaa waxay ku saabsan tahay mudane wasiir eh, wadooyinka anigoo idinka mahadcelinaya inaad wadanka kusoo celisaan runtii barnaamijka inay dadku isku tashadaan oo ay wax wada qabsadaan Eh, sida runtii ah wadanka waxaa ka soconaya em, wadooyin ilaa sideed ama toddoba wado oo waaweyn miyaana idiin muuqan inay baahday eh, awooddii aad ku fulin lahaydeen eh, inaad hal mashruuc eh, qaadataan ama aad muhiimad siisaan priorities aad siisaan eh, hal mashruuc oo waddadaasi marka ay dhammaato aad ta kalena u gudubtaan wasiirka way wa- waa mahadsan walaalkay axmed Eh, waad mahadsan tahay runtii eh, wa- horta marka hore waxaan isleeyahay malaha eh, wuu garay walaalkay in wadooyin badan la wado horumar badan la wado dadkiina bulshadiina lagu jiheeyey oo loo jeediyey inay wax qabsadaan waxaan leeyahay taa lafteeda horumara haddaad eegto aad usoo noqoto wadooyinka iyo qaabka waxqabadka wadooyinku waa waa run waa yani qaara dawladda wada qaara bulshada ayaa iswado oo yani wadata dawladuna contributions bay ku bixisaa ee wadooyinka saddex do- eh, saddex wasaarad eh, saddex eh, maxaan leeyahay eh, wado oo aanu wadnay oo ahayd wadadii boorame iyo wadadii eh, waxa weeye eh, meesha la wajaale iyo wadadii ceeri gaabo laba way dhamaatay eh, hadday tahay wadadii ceeri gaabana gacantaanu ku haynaa oo meel aada u fiican bay maraysa sida markii horeba sharaxayay boqol iyo konton kilomitr baa wax dhammaaday oo la- eh, bahalka la yihahdo eh, la saaray bayskii iyo- iyo sabayskii la dhisay daamurkiina qaarkood la saaray ah wa- waxaana dul yaalla meel walba yaalla daamurkii oo daamurkii oo ah inta keliya ee dibadda laga keenayo waxaanu eegayna maxaa dibadda laga keenay maxaa gudaha laga keenay waxa kale oo dhan wadada waa dhagax iyo ciida halkan inoo yaala waxay u baahan tahay inaynu farsamadeeda iyo qalabkeeda la nimaano qalabkiina wuu inoo yaala laakiin se daamirkoo dibadda laga keenayo waxaanu keenay laba markaboo daamira oo konton kun oo eh, barmiil ku dhow hadday caynkaa tahay focuska aad doonaysa inaanu saarno yes focuska wadada ceerigaabaanu saarna iminka balse eh, wadooyinka kale ee la wado ee bulshadu wadana maanaan ka gaabine mid walba markay wax qabtaan anana wax leeg baanu doonayna inaanu ugu darro eh, waxaananu ugu daraa mid walba eh, yani inta ay qabtaan in leeg ama ku dhow baanu isku dayna inaanu ugu darro Een, waxaa la yidhaahdaa xukuumaddan iminka jirta waxyaabaha laydinku yarxanto waxaa ka mid ah een, eh, dhinaca dhaqaale urursi ba qaar badan oo wasiirada ama xubno kale aada loogu eedeeya oo waxaa la yidhahda der dilaalkaad maqlaysaa ereyada aadka loo maqlo een, waxaad maqlaysaa hebel baa ma garanaysa waxaa dilaalaya hebel waxaa mashruuc buu lacag ugadan leeyahay een, dooddaas eed u aragtaa Eh, waxaan arkaa doodaas doob qaldan oo ma jirto runtii wax eh, waxa weeye eh, dawladda lagu eedeeyo oo musuq maasuq ama cid wax eh, qaadatay ama wax la baydhay Eh, waxaan u arkaa inay inay dood qaldan iyo eedeyn qaldan tahay waxaana kugu cadaynaya meesha wax laga qaata dee ma biirto ma korti anagu bajetkii hadduu haddii wax laga gurto dadku gurtay oo la boobay oo aan la kaydinaynin waxa weeye ismuu dhaleen oo muu tarmeen marka meesha ma wada gasho bajetkaygi waxaan ka soo qaadnay afartan milyan laba boqol oo milyanna waanu marinay waana qaadateeno waa la boobo dad baa qaatay Eh, anigu eh, waxaan u arkaa runtii inay dood qaldan tahay oo aan sax ahayn qof qaladkiisu yani ma aha wax qof waa qaldan Waa kartaa bashar weye dadku oo ma odhan karo eh, dadkoo dhami ma qaldamaan oo waa malaayig ma odhan karo laakiinse waxaan leeyahay commonly yani ma jirto wax eh, ama siyaasadno ah ama shaayac ahoo fiday oo faafsan een waxaad dhowr jeer kusoo celcelisay n- waxaanu kordhinay dhaqaalihii noloshiina waanu kordhinay een mushaharkii baanu kordhinay laakiin dooda kale ee barbar taalla waxa weeye dhinaca kale noloshii baa qaali garowday oo wixii kon shan iyo labaatan dollar ahaa konton dollar buu maray way laban laabmay sicir bararkaa laban laabmo aada looga cabanayaa magaalada hargeysa marka maxay taraysaa haddii mushaharkii la kordhiyey laakiin sicir bararkii noloshii ay weli een kordhay miyaantaas ahayn waxba qofkii looma kordhin Eh, maya runtii waxaan u arkaa sixir bararku inuu inuu yahay waxaan fiicnayn laakiinse eh, waxaan kuleeyahay sixir bararku waxa laga yaaba waa waa buunbuunine eh, isma barbar laisma barbar dhigi karo waxa la qabtay iyo waxa kordhay iyo sixir bararka intuu inta ka jirta lacni laba la isbarbar dhigi kara maaha uu jirtaa hadduu toddoba kun ahaa oo aanu eh, toddoba kun ama toddoba kun oo waxla uu ahaan jiray halka dollar iminkana toddoba kun iyo shan boqol toddoba kun iyo dhowr boqol baa laga yaabaa inuu intaa dee kun ku kordha ama intaasoo ku kordhay iyo labanlaabka aanu laban laabnay dhaqaaluhu yani isma kifayaan waanse runtii waxaanu la tacaalaynaa oo aanu ka shaqaynaynaa aanan garwaaqsanaya wixii jira ee xerbara si aanu uga qaban lahayn waanu la tacaalaynaa waxaana jira guddi ka shaqaynaysa hawshaa oo guddoomiyaha baanka iyo wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo planninka ay kamid yihiin oo aada looga shaqaynaya
degeystayaalisha waxay dhageyga xubintii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaashi xasan iyaduu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan degeysigana sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha